halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban heerarka efemyada magaalooyinka geeska afrika taleefoonada dalalka u k norway sweden south africa iyo waqooyiga america iyo barteena internetka ee v o a somaly com ayaad sidoo kale nagala socotaan
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti lix iyo tobanka bisha ogost sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna cawaysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba sahra cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda habeenimo waxaa ka mida golaha wasiirada dowladda soomaaliya oo kulan gaar ah oo ay ku yeesheen magaalada muqdisho ku taageeray howlgalka hubka dhigista ee ka socda muqdisho iyagoo amarana soo saaray
sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladaha kenya iyo soomaaliya oo isku afgaran la halka uu ka dhacayo kulan looga dhawaaqayo hirgelinta heshiiskii saddexgeesoodka ahaa ee dibucelinta qaxootiga soomaalida ee kenya ku nool
waxaa la mamnuucay ganacsiga hubka nooc kasta uu yahay ciidan abaabulan oo ka baxsan ciidamada qalabka sida iyo amisom in waddooyinka lala maro hub aan sharciyaysnayn waxaa lagu wargelinayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in ciddii haysato hub sharci darro ah ay ku soo wareejiso gacanta hay-adaha amniga wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya oo ka hadlaya go'aankii golaha wasiirada ee maanta ayuu kaasi ahaa warbixin ayaad ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in duqeyn xagga cirka ah oo lagu ganay gobolka islaamiyiintu ay ku xoogan yihiin koonfurta ciraaq inay burburisay laba baabuur oo ah kuwa hubka la saarto taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa waxa uu ku sheegay war qoraala maanta in duqeyntaasi la amray kadib markii ay heleen warar ah in kooxaha islaamiyiinta ay weerar ku ahaayeen dad rayida oo jooga deegaanka kowji oo ku yaala tuulada sinji ee dalkaasi tallaabo kale oo lagu xoojinayo ciidamada ciraaq ayaa waxaa horay u qaaday midowda yurub kuwaasoo ah in hub la siiyo kurdiska ciraaq ee dagaalka kula jira dowladda islaamiga ee ciraaq wasiirada arrimaha dibadda ayaa waxa ay meel mariyeen kadib shir deg deg ah oo ay ku yeesheen jimcihii shalay magaalada braslis go'aan ay ku lug yeelanayaan mushkiladda dalkaasi ciraaq philip hormon oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee britain ayaa isna sheegay in dowladda islaamiga ee ciraaq ee la wareegtay qaybo ka mid ah dalkaasi waqooyigiisa galbeedka ay khatar ku yihiin gobolka midowda yurub iyo guud ahaanba horumarka dunida wasiirada arrimaha dibadda ee ruushka yukrain faransiiska iyo jarmalka ayaa la filayaa inay maalinta axadda ay berri ah ku kulmaan magaalada baarliin si ay uga wada hadlaan xiisadda dabada dheeraatay ee ka taagan dalka yukrain wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka oo wargeys ka soo baxa dalkaasi uga warramayay shirkaas ayaa sheegay in wadahadaladani ay gacan ka geysan doonaan sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha ka jira bariga dalka yukrain dhinaca kalena boqolaal gawaadhida xamuulka qaada ah oo kolonyo ah oo sida gargaar ay dowladda ruushka ugu tala gashay dadka rayidka ah ee ku nool bariga dalka yukrain ayaa lagu soo warramayaa in maanta oo sabti ah ay weli ku xayiran yihiin meel u dhow xadka dalka yukrain kadib markii ay daba dheeraatay kii loo soo marayay ogolaanshaha gawaadhidaasi ay xuduudda kaga soo gudbayaan saraakiisha yukrain ayaa ka baqaya in qaar ka mid ah gawaadhidan oo tiradoodu gaadhayso ilaa laba boqol ay suuragal tahay in ruushku uu ku soo dhex qariyo hub iyo qalab milatari oo ku socda kooxaha gooni ugoosatada ah ee xukuumadda dalka yukrain kula dagaalamaya bariga dalkaasi laakiin labada dhinac ayaa gaadhay heshiis ay hay-adda caalamiga ah ee laanqayrta casi ku gudbinayso raashinkaasi marka ay ilaalada xadka iyo waaxda cashuuraha dalka yukrain ay ogolaanshaha bixiyaan goobjoogayaal iyo dadka deegaanka dalkaasi bartamaha afrika ayaa waxa ay sheegeen in dad loo malaynayo inay yihiin mucaaradka muslimiinta inay dileen ugu yaraan afar iyo soddon qof isbuucii hore kadib weerar isdabajooga oo ka dhacay tuulooyin ku yaala dalkaasi goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen sabtida maanta inay rumaysan yihiin in dadka weerarkaasi geystay loo malaynayo inay yihiin jabhadda seleka wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in qaar ka mida dadka geestay dilkaasi ay geysan doonaan hanjabaado ay soo saareen weeraro hor leh ka hor inta ciidamada qaramada midoobay aan la geenin dalkaasi sebteembarta bisha inagu soo aadana wakaalada wararka e f b ayaa sidoo kale waxa ay werinaysaa in qaar ka mida dadka la dilay la toogtay halka qaarka kalena la deldelay kuwo kalena la jir dilay halka qaarkoodna garaacis nafta looga jaray habeen wanaagsan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aynu ku bilownay shir gaar ah oo maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen golaha wasiirada islamarkaana uu ka qaybgalay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa looga dooday howlgalka dhinaca amniga ee ciidamada dowladdu ay maalmahan ka wadeen magaalada muqdisho golaha wasiirada ayaa waxa ay taageereen howlgalkan hubka dhigista ah ee ay ciidamadu ka wadaan muqdisho murtiyeed laga soo saaray kulanka kadib ayaa lagu sheegay in howlgalladani ay yihiin kuwo amniga lagu xaqiijinayo sidoo kalena loola jeedo aanan loola jeedin cid gaara warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kulanka kadib ayaa waxaa si wada jira saxaafadda ula hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta iyo wasiirka warfaafinta waxaana ugu horrayn halkaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka cabdiweli sheekh axmed oo ka warbixiyey ujeeddada kulankooda waxaan uga faa'iidaysanaynaa kulankan fadhi saakita uu yeeshay golaha wasiirada ama golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oon shir guddoominayay anigu shirkaas waxaa looga hadlay arrimo aad iyo aad muhiim u ah mid waxay la xidhiirtaa dadejinta shuruucda la doonayo in baarlamaanku ansixiyo si dalka uu awood ugu yeesho inuu gaaro labada kun iyo lixyo tobanka higsiga la higsanayo in doorashooyin uu ka dhaco taasoo madaxda qaranka isku waafaqday xukuumadduna ay u samaysay guddi heer wasiir ah oo uu hogaaminayo brime minister ku-xigeenka ama ra-iisul wasaare ku-xigeenka si hawshaas loo dardargeliyo ayna u noqoto shuruucdaasi kuwa taabagala oo la meel mariyo arrinta labaad oo aad og tihiin waxaa weeye oo arrinta amniga iyo howlgallada beryahan ka socday magaalada muqdisho golaha wasiiradu saakata inuu aada ugu faraxsanaa in shirka uu kala soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoo runtii taageeraya howlgallada xukuumadda iyo hawsha ay ka hayso guud ahaan dhinaca shuruucda iyo dhinaca amniga sidoo kale waxaa isaguna madasha shirka jaraa'id ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta ridwaan xirsi maxamed waxaana uu qeexay in xilliga dowladda uu ku egyahay sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka inta wakhtigaasi ka horaysana loo baahan yahay in lagu guulaysto sugidda amniga iyo ansixinta hindisa sharciyeedyo badan oo baarlamanka hor yaalla xukuumaddan maandaydkeedu waxa weeye ama wakhtigeedu waxa uu ku dhan yahay labada kun iyo lix iyo toban waxaan isweydiinnay oo ku jira weeg balaanka ay xukuumaddu dejisay dariiqa loo socdo ama rowr maabka ama hiigsiga xagga looga guurayo labada kun iyo lix iyo toban waxaa runtii ku xidhan qodobo fara badan waxaa ka mid ah ammaanka dalka in gacanta lagu qabto oo la sugo waxaa ka mid ah in la abuuro guddiyadii madaxa bannaanaa oo distoorka uu qorayey waxaa prime ministerku u magacaabay guddi anugu aan chairman u ahay oo golaha wasiirada ka kooban waxaananu ku dhaqaaqnay hawshaas sidii loo fulin lahaa waxaa noogu jira balaanka aanu sanadkan baarlamaanka u gudbinay hidsharceediyo fara badan oo arrintaa la xidhiidha ugu dambayntii wasiirka warfaafinta musdaf sheekh cali dhuxulow ayaa saxaafadda u akhriyey warmurtiyeed ka kooban laba-iyo toban qodob oo dhammaantood salka ku haya sugidda amniga waxaa la mamnuucay ka ganacsiga hubka nooc kasta uu yahay ciidan abaabulan oo ka baxsan ciidamada qalabka sida iyo amisom in wadooyinka lala maro hub aan sharciyaysnayn waxaa lagu wargelinayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in ciddii haysato hub sharci darro ah ay ku soo wareejiso gacanta hay-adaha amniga wasaaradda amniga qaranka ama ay si sharciga waafaqsan uga diiwaan geliso hay-adaha amniga qaranka ciddii ka hor timaada ciidamada amniga marka ay ku jiraan howlaha amni sugidda ay xil saaran yihiin waxay ku xadgudubtay sharciga dalka warmurtiyeedka ayaa waxaa qayb ka ah digniin loo jeedinayo saxaafadda madaxa bannaan oo lagu wargelinayo inay dhowraan sharciga iyadoo warbaahintii ku xadgudubta arrimahaasina la sheegay in lala tiigsan doono maxkamadda garsoorka dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu umahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo warbixintaasi magaalada muqdisho inooga soo diray dhegaystayaal caweysin wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa isku maandhaafsan halka uu ka dhacayo kulan looga dhawaaqayo hirgelinta heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dibucelinta qaxootiga soomaalida ee kenya ku nool kulankaasi looga dhawaaqayo bilowga hirgelinta heshiiskaas oo ay qayb ka tahay hay-adda u n h c r ayaa dowladda kenya ay doonaysaa inuu ka dhaco magaalada nairobi halka dowladda soomaaliyana ay ku adkaysanayso in lagu qabto magaalada muqdisho dhinaca kalena kulan shalay lagu waday inuu ka dhaco magaalada nairobi ayaa warbaahinta kenya ay qortay inuu baaqday kadib markii dowladda soomaaliya ay ka qaybgeli weyday haddaba wariyaheenna maxamed colaad xasan oo ku sugan washington ayaa waraystay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo uu khadka telefoon kula xidhay isagoo ku sugan magaalada muqdisho
horta shirka kama aan baadan waxa weeye waxaa laga shirayey tripartite-kii muxuu ahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa in la yidhaahdo heshiiskii lagu heshiiyey maanta marka laga bilaabo hergelintiisa baa la bilaabaya waxaa labada shirka la yidhaha bay ahayd oo ah hirgelintiisii maanta la bilaabayo waa intaas waa waxa weeye afar shan mayd weeyaan inta gacmaha la iskalsoo la idhahdo waan heshiinay saasaan ku soconayna ubaya marka taasina muhiimad weyn bay leedahay meesha lagu lagu yahay arrintaa waxaan inagu damacsanay marka hore heshiiskayguna inaynu meesha ku qabano muqdisho marka warqad baa reerkiina inoo soo qoreen wasiirka arrimaha dibadda amina ay leedahay halkana ku qabanay nairobi dhawaan marka anaguna warqad kalean shan iyo tobankeena qabanay warqad kaleanu celinay oon leenahay de halkan aynu kuheshin muqdisho aan ku qabano intaasubay tahay mooyaane wax isafgaran waaye iyo waxaan ka qaybgeli weyne iyo waxaas ma jiraan meesha laakiin wargeyska daystaar ee ka soo baxa dalka kenya oo soo xiganaya ilo ku dhow dhow dowladda kenya waxa uu qoray in kenya ay ka carootay in kulankaasi aad ka baaqateen oo ay ka fikirayso in arrinta dib u celinta qaxootiga soomaalida ama heshiiskan fulintiisa ay kala macaamisho maamulka kumeelgaarka ee jubba arrintaasi ma la socotaan wallaahi anigu arrinta ma arag horta kama warqabo jaraaidku de waxay doonaan bay qoraan laakiinse habkii loo celin lahaa iyo markii la celin lahaa iyo kharashaadkoodii arrimooyaalkii laga dooni lahaa waxay ku qoran tahay heshiiskaa saddex jeesoodkaa kaasaanana hagayona hogaaminaya haddii shalay aan odhan lahayn aan implementationka samaynayaanana waa laba arrimood timida laakiin anagu marka hore madaxweynaha madaxweynahooda iyo vice presidentkooda iyo prime ministerkeenu dhowr jeer bay kulmeen nairobi ku kulmeen ay ka heshiiyaan lonjigoynu halka noqdo muqdisho taasuun baa uun aanu aanu arrinteeda wadnaa mooyaane wax kaloo dhibaataa reali ma arkayaan idinku waxaad doonaysaan in muqdisho lagu qabto oo kulanka muqdisho uu ka dhaco iyaguna waxay doonayaan in kenya lagu qabto nairobi uu ka dhaco marka ismaandhaafka halkaa unbuu ka taagan yahay heshiiska kama taagna laba wadan ay wax ka dhexeeyaan baan nahay annaga in badan badan badan baan yaan shir ku qabsanay nairobi arrinta lonjinku ama ama bilowga hirgelinta ama dhaqangelintu aad iyo aad bay noogu weyn tahay sababtu waxa weeye dee qaxootigu halkan ay ka yimaadeen normalina caadadu waxa weeyaan wadanka qaxootigu ka yimaade ayaa lagu qabtaa lonjinka marka caadadinaanu normal saasay tahay labada iyada kale sax baa nahay oo gabadha qolada qolada qaxootiga ee united nationska ka horeeyay halkan ay joogtaa marka sidaasun bay tahay mooyaane wax ka dhibaatama jiraan waxba isadiimayno anigu waan ogahay taas
wasiir haddaan su-aasha ugu dambaysa ku weydiiyo waxaa kaloo jira shir ka dhacaya magaalada adis ababa labaatanka bishan oo arrimaha qaxootiga soomaalida looga hadlayo isna shirkaa maxaad nooga biirin kartaa waxaa lagaga hadlayaa qaxootiga soomaalida ayaa iyadana lagaga hadlayaa waa arrin iyadu globala weeyaan xagga xagga xagga sare ka socota waa arrin ama headquarterska u n h c r ama united nationska qaxootiga qolada qaabilsan oo ka imanaya tunisa ayaa ayaa ayaa wada oo abaabulkeeda haya waxaa iskugu imanaya dawladaha agagaarkeena ee qaxootiga inaga joogaan marka waxaa la qaabadhigaya waxa weeyaan habkii soomaalida qaxootigeedan badan meelaha kal fara badan jooga sidii loo habeyn lahaaba ayaa laga hadlaya kan kale traberted bu ahayo wuxuu kenya ku saabsanaa iyo soomaalida lakin waxaa laga hadlayaa general globally qaxootiga soomaalida ee faraha badan le wadamada jaarkeena jooga sidee sidean wax ugu doonaa sidean u habeynaa ayaa meesha ku jirta marka taasaa wadahadalkaasi yahay prime ministerkeena ka qayb gelaya ra-iisul wasaaraha ayaa ka qayb gelaya oo shirka kaxaynaya meelaha kale waxaa ka imanaya wasiirada arrimaha dibadda marka baaxadda inoo leeyahay iyo qiimaha aynoo leeyahay iyo miisaankaan saaraynoo ayaa dalkaas aragtaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo u warramayey maxamed colaad xasan oo washington jooga
habeen wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrafoonka waxaa isugu kaayso duwe halkana ka soo jeedin doona cabdicasiis xuseen cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkana barnaamijka waxaa marti iigu ah rofesor cali khaliif gallaydh ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo toddobaadkan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka khaatumo kusoo dhowo mudane rofesor cali khaliif gallaydh barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a aada iyo aad baad cabdicasiisub oo u mahadsantahay adiga iyo dhegaystayaashaadaba ayna wada salaamaya waa tahay annaguna waan ku salaamaynaa marka hore bal waxaan doonaya mudane inaad doorashadan lagu doortay madaxweynaha maamulka khaatumo macnaahaan waxay ka dhigan tahay bal inaad marka hore sharaxaad igu bilowdo macnahaan waa waay waxay ka dhigan tahay waxa weeye ummadda dhulkan ku nool suuriya sanaag iyo cayn maamulkan khaatumo horey u samaysteen muddo hadda laba sano iyo badh ka hor la sameeyey waxayna u samaysteen inay ayagooda ka taliyaan maamulkooda samaystaan waxay u samaysteenna maaha inay cid kale kula dagaalamaan ee waxay iyaku xaq u leeyihiin inay helaan nabad iyaga gudahooda ku wada noolaadaan dariskooda kula noolaadaan geeska africa wixii waajibka ah ee nabadda aada mooda hadda in loo soo wada jeestay in ay ka mid noqdaan midda kalena gobolladanu waxay mar walba mar walba mar walba u soo jeedeen inay midnimada soomaalida iyo karaamada soomaalida hadda aada moodo in ceel dheer lagu riday inay ka qayb galaan oo cidna marti iyo magantoona ayan uga noqon taasuna runtii natiib daro colaad badan bay usoo jiiday waa tahay maamulkan aniga hadda madaxweynaha laygu doortayna macnihiisu waa inaan hogaamiye uunu noqdo ummaddu iyadu iyadaa danaheeda waa iyadanba u halgamaysay anigana uun waxay ii doorteen inaan hogaamiyo taa ugu noqdo waa tahay marka cali sidaad sheegtay maamulkan kolley laba sannadood horteed baa la dhisay oo taleex baa lagu dhisay markii maamulkan dadka gobolkan deganna ay dhisanayeen waa kuwii si weyn isugu yimid ood moodo markaasi inay si weyn uga goonayd inay maamul samaystaan laakiin dadku iminka waxay leeyihin marka isbarbari lagu sameeyo maamulkaasi markii la aasaasayey iyo doorashadan maanta adiga lagu doortay in farqi weyn u dhexeeyo oo xilligan la sheegaya in kala qaybsanaan ay jirto maamulka dhexdiisii garaadyadii aanay qaarkood adiga ku taageersanayn siyaasiyiintii iyo cid walba markii hore maamulkan iyo gelalidiisa qeyb ka lahayd in iminka aysan meesha joogin marka adiga maamulkan iminka madaxweynaha lagu doortay yaa kugu taageersan markaad dadka deegaanka eegtid waxa marlaale marka lasoo qaado sool iyo sanaag iyo cayn loo raadiyo afraad kale oo ku nool meelo kale ama maamullo kale ka tirsan qofka lama khasbi karo xaq buuna uleeyahay meeshii isagu uu danihiisa ka raadsan karo malihi beel kale oo soomaaliyeed say u midaysan tahay sool iyo sanaag iyo cayn dad ku nool bay u midaysan yihiin yaa aniga iraacsan waxa iraacsan majority-ga dadka halkan aan joogno waa magaalo yar oo xuduudkaba ka baxsan waad aragtaan umalaynayaa dadka shirarka kasoo qeybgelaya ilaa ceergaabo siqifuliye muxuu ahaa taleex boocame ilaa xagga hawdka marka laga aado bilmathaal buuhoodle iyo kur xadaadaya inta udhaxaysa ummadaasu meeshay isugu timi intan dooratay aniga i dooratay waxa ka horeysay baarlamaankay doorteen laa ikraha fidiin cidna lama soo khasbin isimada majoritigoodii waa joogeen meeshay haddana weli joogaan isinkii meel kala aada dee cidina odhan mayso muxuu u aaday beeshiisaa ka talinaysa isinku wuxuu u isim u yahay uu mas-uul u yahay beelaha uu ka dhashay laakiin lama odhan karo lama odhan karo ummadda iyo shacbiga dhulkan ku nool fakarkoodu ma midaysna warkaas waxba kama jiraan waa tahay mar haddii iminka madaxweynaha maamulka lagu magacaabay een, sidaan ka warqabno adiguna aad og tahay gobollada qaarkood een, waxaa een, ku muransan maamulkan somalilan iyo maamulka puntland adiguna waad ka warqabtaa markaad deegaan ahaan xageed doonaysa caliyow inaad maamulkaaga ka hirgeliso ood kusii ballaariso maamulkan sool sanaaga ayninyahay yaanu maamulka iyaga inaan sihirgelino magaalo madaxdiisiinu ay laascaanood noqoto sidku meel gaada ama saaxdheer aan joogno ama taleex aan joogno ama buuhoodla aan joogno ama meel intaaba u dhaxaysa ha noqotee maamulka iyaga waa nuna hirgashan adduun weynaha dhiigaas iyo international community-ga yaan naguna taageeraya taageerada ay na siinayaan mid xaqdarra maahee waa mid ay ummadda soomaalida intooda kalena ay la garab taagan tahay inay maamuladooda dhistaan in ay iyaku isxukumaan marka maamulka iyagu ama meesha yoolka iyagu yahamaanu ku hiranaynaa waa dhulka iyagoo dhan uu maamulkan khaatumo uu ka taliyo taa weeye yoolka iyagu ama meeshaanu ku hiranayna laakiin weli dhulkii iminka gacanta kuma haysaan marka nidaamkii federaalku siduu qabayna een, maamulkii la dhisayo waa in uu lahaadaa laba gobol iyo wax ka badan oo ah, ama goboladaasi intooda badan aad gacanta ku haysaan ama caasimadii gacanta ku haysaan mar haddii intaas aanad caliyow gacanta ku hayn een, ah, sidee maamulkaaga u- uu waafaqaya een, ah, sharciga marka la eego nidaamka federaalka ee xitaa soomaaliya waxa ha- hawsha iyadana loo tilmaami maayo waxa waajibka iyagu yahay dhulka iyaga inaan xorayno waxaa ictiraafka xamar nagala weyn dhulka iyaga aanu xorayno laascaanoodna magaalo madax laascaanood hadda waxay ii jirtaa wax iyo soddon kilomitr ka yar bay ii jirtaa hadda meeshan aad igala hadlaysa laascaanoodna waa meeshaanu abaarayno waxaanu qarinaynana maaha ciidamadaas ummadda aan deriska nahay Eh, dana badan oo ay naga dhaxayn jireen haddana hadday nabad ogolaadaan naga dhaxayn doono meeshaanu anna ku soconaa waa waa taas shacbiga iyagana eh, lamana caburin doono waxaana rajaynayaa dhaqso dhaqso inaad u maqli doonto ama markhaati ka noqon doontaan isbeddel weyn oo ku yimaada dhulkan sool iyo sanaag iyo cayn ummadda dhulkan ku noola horay u dagaalami jireen haddana dagaal bay diyaar u yihiin s n m xukunkii maxamed siyaad barre oo ciidamada afrika ciidamada la bido inay ugu fiican yihiin ka mid yihiin bay u babacdigeen iyakoo aan hubna haysan eh, dhaqaalo badanna haysan eh, waa run waddanka dibaddeedii kaga soo duulayeen laakiin annaku waddanka laftiisaanu joognaa waa tahay laasxanuun saan kuu sheegay lixdan lixdankaa kilomitr bay noo jirtaa mas-uuliyadda ugu iyo waajibka ugu horreeya noogu weyna waa inaan dalka forayno isagaa annaka noo ah xamar waxay doonayso ha yeesho waxaad hadda lahayd waxaa la yidhi dastuurkana ku taal laba maamul iyo wax ka badan waxa hadda central soomaaliya gobolada dhexe laga sameynaya waxaan umalaynaya cabdicasiiso inaad la socoto hadday dhul intuu la eg yahay tahay hadday tirada ummadda tahay annagu malihiin kumana odhan mayno maxaa maamulka loo dhisay isagaa naga yar isagaa naga dad yar isagaa naga masaaxad yar laakiin dee waxa ay waxa uu maamulkaasi yeelayo adduun weynuhuna waa ka markhaati annaguna niman hadda kaba sugaya kaba sugaya ictiraaf niman uba tegaya oo ka dalbaya warna ictiraafka ma nihin waa tahay Een, Ca- cali waxaad tiri waxaan bilaabaynaa inaan wax horayno Een, ah, dhowaanahana sidaan la soconno een, ciidamada somalilan waa kuwa xitaa la taleex dhowaan soo galay oo hubka badan la soo galay oo idinku xitaa aad shirka ku qabsan weydeen taasoo sababtay ugu dambeyntii inaad saax dheer een, tuuladan xadka ku taalla aad shirka ku qabsataana lagugu doorto Een, yaad isku halaynaysaa cali oo markaad awood ahaan sheegto xilligan een, oo aad leedahay waxaanu doonaynaa inaan wax horayno cabdicasiiso ma ka warhaysaa baartada meel la yidhaah dagaalkii ka dhacay ma waxaad u malaynaysaa saax dheer inaanu iska joogno oo ciidamada somalilan oo muddo na dul fadhiyey oo dhowr iyo toban kilomitr noo jiray waxaas leedahay afar faataxay usoo dirayeen iyo bogaadin waa ku dhici waayeen inay noogu yimaadaan halkan qaar togana ciidan ilaa kontameeyo technica ay la yimaadeen waa lagu jabiyey somaliland ma sii joogi doonto kalabayd oo hadda noo jirto soddon kilomitr iyo laascaanood oo lixdan kilomitr wax ka yar noo jirto waxaan ballan qaadaynaa oo aan iska ahayn adowt iyo war la iska yidhi inayn somalilan ciidamadoodu joogi doonin waa tahay caliyow dadka adiga ku dhaliila waxay leeyihiin cali khaliif galaydh wuu og yahay arrintan uu ku lug leeyahy inaanay meel gaadhayn waxa uu hamiidig leeyahay waxay tahay inuu masraxa siyaasadda soomaaliya ku soo fuulo oo uu jagadan cusub ee madaxweynaha maamulka khaatumo gorgortan ugu raadsado masraxiyadda soomaaliya ee dhinaca siyaasadda maxaad uga jawaabaysaa hadalladaas caliyo abdicasiisow cidna viise uga qaadan maayo haddiiba xitaa aan taa damco soo xaq uma lihi mise dhaliil bay noqonaysaa anigase wax kastoo xamar lagu hayo darajo kastoo xamar maanta lagu hayo waxaa iiga mudan xoreynta dhulkan iyo ummaddan ahay ka talinteeda ilaa aan meel ku ogaadana meel kalean kasii aadayaa ma jirto waa tahay dowladda dhexe federaalka waxaad ugu baaqday in maamulkaaga la aqoonsado doorashadaada la aqoonsado maxaad kala kulantay baaqaagii oo jawaaba cabdicasiis oo baaq wuxuuba ahaa khamiis khamiistii baa lay doortay maantana waa sabti dee durba laba casho gudahooda oo weliba jimca ku dhex jiray ma filayno niman xildhibaano iyo wasare waa xamar waa igala soo hadleen waa noo tahniyadeeyeen aniga qura maahe shacabka usoo tahniyadeeyeen wixii taariikhiga ahaa ee quruxda badnaa ee halkan ka dhacayna waa naguna bogaadiyeen naguna hambaliyeeyeen anigu war kama maqal xafiiska prime ministerkana kama maqal kan madaxweynahana kama maqal nin hadda qandi weyn u tolanayna annagu haddaanu khaatuma nahay xasan sheekh maxamuud maamuluu madax ka yahayna ma nihin xasan in inaanu ku baranno waa isna qiimay waxaan si toosa aniga iyo khaatuma uga qayb gallay doorashadiisa isaga laftiisa sidaanu ugu lisnayna nooguma hambayn annagana daanu khaatuma nahay hadduu degmo kasta iyo magaalo kasta ictiraafo ma filayo xasan inuu ku degdegi doono khaatuma inuu ictiraafo kama filayno annaguna sidaa uu nagula dhaqmaanu kula dhaqmi waa tahay rofesor cali khaliif ra-iisul wasaarena dalka waad ka soo noqotay siyaasina waa tahay dadka wadanka aqoontalena waad ku jirtaa iminka madaxweyneha lagu doortay maamulka khaatumo waxaad doonaysaa sida malaha hadalkaa ka muuqataa in dagaalu dhaco oo dhiig daato waddo aan dagaal ahayn ood wax ku xallin kartaa ma jirta xaliyo annaku waa midaanu saddexdii sane ugu dambeysay ku baaqaynay somaliland iyo puntland puntland hadda wadahadalaaba noo bilaabmay wadahadaladana waxaanu ku rajo weynahay inaynu ku guulaysano somaliland ilaa iminka waxna dhex maray ma jiraan telefoonno iyo dad ama isima ha noqdeen ama siyaasiyiin ha noqdeene aanu ka maqalaa waa jiraan ballankuna kulley wuxuu ahaa bal hawlaha iyaga aan qabsanno maamulka iyaga aan samaysano wax dhigooda maamul hadday leeyihiin somaliland baanu nahay annana markas maamul baanu nahay hadday diyaar u yihiin inaanu si nabada u wada hadalno boqolkiiba boqol waa soo dhawaynaynaa adduun weynuhuna wuu ka warhayaa ilaa saddexdii sane ee ugu dambeysay dowlado ay etoobiya ka mid tahay maraykanku ka mid yihiin ingiriisku ka mid yihiin yaa ku dadaalay xitaa inayna wada hadal siiyaan mar walba maamulka somaliland baa ku gacan sayday annaku kaasaanu diyaar u nahay laakiin cabdicasiisow bikulli bikulli ixtiraam cidda nabaddiidkii annaka maaha cidda dagaal maaha inaanu iclaaminayno walaalow ciidankii somaliland soddon kilomitr buu ii jiraa dhulkan maxaa keenay guryaha iyaga maxaa keenay carruurtayada maxay u laynayaan waxaan ingiriiskii nagu samaynayo isticmaar iyo xukun milatariyo laga laga cawdo waxaanan soo marin bayna marsiinayaan oo haddadan ay weli gacanta nagu hayaan ma waxaad leedahay gacmaha iska laabta in laydin gumaysto yeela ciddii nagu tidhaahna ka akhrisan mayno danaha iyagana waa u soo jeednaa cidna kalama gelayno wax la yidhaaho compromise iyo wax dhoobdhoob waa tahay ugu dambeyntii marka n cali barnaamijkan oo soo gabagabeynaya soomaaliya xaaladday ku suganta waad la socotaa n soomaaliya maanta waxaa la raadinaya in laysku keeno oo dib u heshiisiin ay dhacdo n in lasii kalo googooyo oo qoloba meel maamul uga dhawaaqdana waxay taasi dhabarjab ku tahay raadinta midnimada iyo dib u heshiisiinta soomaaliya markaad dhinacaaga eegto maadaama siyaasi inaad tahay ra-iisul wasaarena soo noqotay kala googoyntan soomaaliya iyo maamuladan meelaha laga dhawaaqayo ma kula tahay inay xal u tahay in soomaaliya dib la isugu keeno annaku taasaanu ku raji weynahay cid nagu wacdiyeysaa iyo nagu hanuuninaysaana maay jirto annaka soomaali in la uruuriyaanu mar walbana ku baadaynay shacbiga iyaguna uu aaminsan yahay haddii waddanka la kala googooynayo amaaba door la bid hadda sideed iyo toban gobol baa jiri jiray haddana tiibay u dhisanaysaa annaku sideed iyo tobanka gobol midhayn haddaanu annaku nidhaahno kuwaasoo kale un baan lamid nahay annagay xujo nagu noqonaysaa ilaa maxay ahayd koonfurta ah sibooyinka bay iyo bakool banaadir gobolada dhexe laga bilaabo shabeellada dhexe hiiraan meel walba maamulada gacantaa lagu hayaa dawladdii baa dhisaysa annaku walaalo waxaanu kaga duwannahay intaa maxaanu kaga duwannahay ma calaamo gooniyaana saaran mise waxaaba naloo siinaya seko camal maamul kale oo jira oo wuxuu noo yahay uusan jirin aad iyo aad baad rofesor cali khalif galayr u mahadsantah inaad barnaamijka martida mikrofoonka igala qayb gasho aad iyo aad baad cabdicasiis oo u mahadsan tahay intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkana uu marti iigu ahaa brofesor cali khaliif galkayr oo ah madaxweynaha cusub ee maamulka khaatumo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay cabdicasiis xuseen cismaan oo inala socodsiinayey barnaamijka martida mikrofoonka iminkana dalka jabuuti shirkado ka socda dalka shiinaha ayaa heshiis la galay maamulka dekedaha ee jabuuti shirkadahan ayaa u xil saaran dhismaha laba dekedood oo gaar u noqon doona dhoofka xoolaha iyo alaabooyinka kale heshiiskan oo ka dhacay jabuuti waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalkaas ismaaciil cumar geelle magaalada jabuuti waxaa warbixintan haddaba halkaa ku celiya magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa ka waraystay wariyaheenna halkaa nooga soo warramo weeye gudoomi guddoomiyaha maamulka dekedaha abubakar cumar xaddi
heshiiskan wuxuu ku saabsanaa laba dekedood oo laga dhisayo jabuuti oo qiimaha maalgelintuna ay ku kacayso malyan oo dolarka maraykanka ah marka maanta waxay ahayd saxeexani qandaraas bixintii bay ahayd shirkadihii qandaraaska ku guulaystay ayaan kontraagii aan la galloo la seexanay maanta mudane gudoomiye waxaynu ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti dhagaxii uu dhigay munaasibada horaa lasoo qabtay labadaasiyaana marso haddana kontaraatka iyo maanta heshiiska dhismaha lagu la bixinay laga hadlaya muxuu yahay
waxa weeyaan dhagax dhigista iyo way kala horeyn karaan qandaraas bixintu waxa weyaan dhagax dhigistu waxa weyaan bulitigii madaxweynuhu meel buu usha ku taagay wuu yidhi halkaasi deked bay noqonaysaa marka waa annaga waxay noo taallo siday mataqaanaa aan u fulin lahayn oo u hurgelin lahayn visionka madaxweynaha marka tii baa maanta dhacday alxamdulilah aan ku guulaysanay taa bay ku timiday in maanta la seexo heshiiskii qandaraas dhisista oo shirkadii ku guulaysay qandaraaskana la siiyo hawshu markaa ma socotee iminkay bilaabmaysaa way socotaa hawshu way socotaa hawshu way bilaamatay way socotaa waan tegi karaysin oo sooyi karaysin
tallaabada iminka looga gudbayo muxuu yahay macnaheedu waxaa la sugayo iminka intay dhammaanayso dhismuhu sidii ay dee dekadii usha howlgalaan dee intaan badan in dekadii ay hawlgalaan laakiin hawshii way socotaa dhismii dhismii wuu socdaa wuu socdaa dhismii muxuu kusoo kordhinayaa markaa qandaraas bixintan maxay kusoo kordhinaysaa qandaraas bixintan waxa waxay kusoo kordhinaysa waxa weeyaan waa wixii tii ugu muhiimsanayd oo shirkad marka aad qandaraas la siiyo waa in dee heshiis lala galo heshiiskii iyo wixii u cadaynayey oo oranayey hawsha idinkaa ku guulaystay ya ayay ahayd maanta maxayd xafladdu aan qabanay mudane gudoomiye anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya marsooyin fara badan oo lix marso lagu qiyaasaya guud ahaan jamhuuriyadda jabuuti ayaa hawsheeda socotaa oo dardar xoog leh welibana marsada tajoora guud ahaan marsooyinka haddaad noga wada warranta maxaad odhan lahayd iminka waxaa weeyaan marsooyinka dhismoogu socdo waa afar dekadood saddexna hore u jireen oo shaqeeyaan marka iminka afar baa soo biiri doonta labada kun iyo shan iyo tobankana waxaan qorshaha noogu jiraa laba dekad oo kale marka waxay noqon doonaan dekadaha dhismuhugu uu hawl uu bilaabmay ilaa lix dekadood oo cusub ayay noqon doonaan labada kun iyo shan iyo tobanka madaxeega markaan gaadhno laakiin iminka afar baa ayay dhismuhugu socdaa labana waxay kusoo biiri doonaan labada kun iyo shan iyo tobanka tajore ee hawlaheedu xoogga u socdeen balnogoor tajora iyo taboorka gubeedba way socdaan howluhu si fiican ba u socdaan wakhtigii loogu talagalayna waan filaynaa inay howlgalaan dekadaasi ay dhammaato dhismihii waxaa la hadalhayaa in marsadiyan gubeed lagu talagalay in macdinta laga dhoofiyo howlaheedii hakad ku yimid maxaad odhan lahayd me waxba kama jiraan hawshaas si fiican ba u socotaa wax hakadoo ku yimidina ma jirto si loogu talagalay u socotaa wakhtigii loogu talagalayna dhammaan doontaa haddii ilaha yaraado kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maamulka dekedaha abuukar cumar xaddi oo uu warramayey wariyaha v o e dalka jabuuti ramadaan muuse
waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waatan sahre cidla nuur oo nala socodsiisa
wacanow wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington qodobadaan caawa idiinku hayana waxaa ka mid ah gabadh yaroo saddex jira ooyey iyo bahalo kale oo dadcuna ka badbaaday kadib markii uu ay u gurmaday iyaba waa yaabee ilayn xayawaanku way ku kala xigaan waxaa kaloo aad maqli doontaan sheekadii taxanaha ahayd ee adeegtoo haatan gabagaba ku dhow iyo weliba waa fanaanada sahre axmed cabdilaahi sahre ilays oo marti noogu ah caawa iyo cawayska aan ku bilaabay toddobaadkan waxaa warbaahinta caalamka aad loogu hadalhayay suurtagalnimada ey gabadh yar oo saddex jir ah oo reerkoodii ka luntay waardiyeynayey muddo ka badan toban maalmood markii dambena ciddii ay ka luntay u soo sheegay meesha ay inantoodii ku sugan tahay sidaasina reerkii oo ka quustay ay ku soo heleen gabadhoodii yarayd bal sheekadaasi waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo haatan istuudiyaha igu weheliya ismaaciil sahre waad sidaad u sheegtay horta eedu dee siyaabo kala duwan wax xayawaanku waa saad uga faa'iidaysataa marka dhinacyo badan baa looga faa'iidaysta waad aragto dee dad baaba caruur ka dhigta waa tahay horta sheeko inan yar oo saddex jir ah ayaa oo ku nool tuulo layidhaah tuulo ku taalla sakha republic waa dalka ruushkii ku agtaalay serbiya agagaarkeeda weeye waa tahay inanta yar karina la yidhahdaa waa saddex jir marka meel tuulo ah oo go'doon ay ku nool yihiin aabbaheed oo safar gelaya ayay daba gashay inanta yareed waa tahay marka hooyadeed marka waxay u qaadatay inuu aabbaheed raacday inanta yareed aabbaheedna wuxuu qaatay inantiina hooyadeed lasii joogto inantii yareed inay hooyadeed lasii joogto waa tahay inay intii laba gacmood dhexdood bay ka baxday waa tahay way dhacdaa inantii yareed way luntay eygana markaa la socday inanta yar markaa waa hagaag arrinta xiisahani waxa weeye goobtan ay ku luntay inanta yari waa bahala galeen dhulkaynu dhahno oo dadka waaweyn baba maalinnimo bay maraan welibana iyagoo is-ilaalinayo waddo toosa maraya oo ninka uu feejigan yahuu maraa haddana inanta yareed halkaasi waaba tiyo inan yaroo saddex jirina ku fakatay waxaan maqli jiray libaax buu hebel afka uga galay waa tahay inantii libaax bay afka uga gashay weliba bahalaa yeyda aada ugu badan meesha tuulada ma yeydii lalahaa dadka hadday leefaan laftay soo saaraan sidaas weeye inanta yareed markii ay luntay inantiira horta sagaal cashi sagaal casho markii la la'aa oo sagaalka casho ay ku go'doon ku ahayd waxay cunaysay geedaha iyo midhaha meel webi a bay heshay webigaasay biyaha ka cabaysay horta habkaasay u noolayd inantiyada iskoris ahayd eyguna uu la shaqeeyey oo u ilaalinayey intaa horoo dhan marka inantii halkaas horta ku noolayd marka waxay huwanaysay meeshan waxay caan ku tahay aad baraf maynis bay xilligaa maraysay xilligaa ay inantay runtay winterkii baan soo xasuustay winterka soo xasuustay iyo maraykankii marka inantiir qaboogaasina ma jiri Ahe.
geedo ayay inantiir huwanaysay waa taa oo telefishinadaaba laga soo daayay imkaad meesha ay seexanaysay iyo dhulka inantiira sagaal casho markiida raqiyo ruuxu waxaa gurmad badan baa la diray diyaarad helikobtaraha ka qayb qaatay waa la waayay inantiira raq iyo ruux meele martay waa taa sagaal casho markii la la'aa hahe oo markaa tacsidii loo laisleey u jeesta unbaa goor barqa ah unbaa waxaa la arkay ey soo ordaya waa taa waa la naxoo eygii uun deedna qoyskiibaa is eegay iyo qoladii gurmadka mise waa eygii mise waa indhaha mise wuu soo ordo markuu meeshii yimi, mise waa eygii xaafadda waa taa waxaa la gartay horta mar haddii eygii nool yahay inanti in rajadeedii la soo celiyo waa taa eygiibaa markaa la dabagalay haya eygiibaa dadka kaxeeyey intuu ku qayliy oo oo duciyey buu dadkii deedna tilmaanoo kale ishaaro bixiyey waddadii uu markii hore ka yimid unbu dib ugu laabtay odaygii baa yidhi allayleh waddadii aan maraybu eegaas tilmaan ka bixinayaa ee ina mariya buu yidhi qoladii gurmadka iyo odaygii iyo eygiiba is soo raacay waa taa arrinta xiisaha leh looyim waxa weye inan tiiraydoo huruda oo oo caleeni dusha ka saaran tahay laba cishay qaadatay markaa inta eygii soo socday iyo Intaa- intuu sii iyo socday intii sii guud socday ahaan koob iyo toban cishaa la maraya koob iyo toban casho inantu maqnayd haya maalintii koob iyo tobnaad ayaa inanta la helay waa taa tiyaradoo nabad qabta oo caleema huwan oo caleemo kalena ka dheragtay baa meeshii loogu meeshii tegay loogu tegay diyaarad helikobtera lagu soo qaaday cusbitaalka magaalada la geeyday waxay noqotay sheeko aad loo hadalhay sidii ay marka hore ku tagtay Mhm.
caafimaadkeeda cusbitaalka la geeyey boqolkiiba boqol buu noqday ismaaciilow horta sheekaba sheekay keentaa waxaan arrintaa ku xasuustay haye waddankan maraykanka een, marka dad badan baa waxaa jira marka laga sheekaynayo een, taariikh nololeedkooda ha ama noloshiisa qofkaa marka laga sheekaynayo haye innagu soomaali baynu nahay oo ee, iskuulkaynu ka baxnay iyo caruurta iyo intaasunbaa laga sheekeeyaa badanaa saas weeye waxyaabahan ku qosla waxaa ka midaan aadka ula yaabo haye haye dad baa jira loogu daro taariikh nololeedkooda haye haye haye aygana si fiican buu rabayn
kuba darso kuba darso maaldhowid aana dhel xaafad halkaasoo dee virginia adugu aad baa waa dee- halkaa degan tahay haa cusbitaal lagu dhigano aad u qurux badan un baan arko marka ana cusbitaal een, nin baan iska wareysanaya asxaabnaho halkana maxay ahayd baan ku idho markaasu kuri waa cusbitaalkii waxaa lo eyda iyo ma garanaysa xayawaankunbaa lagu daaweeya oo Aad.
dhakhaatiirta iyo shaqaalaha ka shaqeeyaaba Mhm.
eyda iyo waxaas u shaqeeyaano dee waa cusbitaalada noocaasa de marka haddiiba ee, aygu shaqadaasi uu qabtay shaqooyin badan oo ka badanna ay qabtaan de marka in cusbitaalla loo sameeyo oo sida loo rabeeyo dad gaaray ku takhasusaan haye haye haatan waa waynu ogolay soo maaha imika waynu ogolaanayna mar hadday naftaa badbaadinayaan waad maasanta ismaaciil adaa mudan sahre ciid la nuur iyo barnaamijka gacaweyska
waa hagaag dhegaystayaal inta inaan u gudbin qaybtii heesaha iyo hal abuurka aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii inooga sii amba qaada sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo taagnayd iyadoo gartii lagu kala kacay odaygii gaashaanlaha maryan guursaday dhalayna uu haweenkii uu qabay dalqadooda ku dhawaaqay markii wiilkiisu uu ku adkaystay inaanu maryan furaynin
reer in la dumiye la rabay baa inta si fiican u dhismay dhidibada aastay kuwa aan loo filayn inay dumaanna si sahlan oo lama filaana bay shadaafaha u laabteen dad isdhalay oo awal isjeclaa baa kala go'ay oo markaa isuhilow daayo isi sheegan hadalkiisa wuxuu yahay yaa rogay haruubada haanteeda yaa qubay yaa baqa haraatiyey yaa u haysay xoolaha aan loo horseed tegin yaa hoga kaliileed hanfigeeda cudur yahay wada halabsadoo dhacay yaa inkaarta hoobsaday cudurka yaa hamba u helay yaa hootadii waran ilmihiisa hoos dhigay yaa heella beeniyo tumtay habarwaceedii goortuu haliilee ku hungoobay taladii yaa hoor ka soo dhacay yaa tala ka haadoo howdka yaa u dheelmaday hadda yaa u sababoo hadhow haaka yaan oran hadalkaa waxaa geystay wiilkii oo isna goobtii shirka lagu kala kacay layskuna afgaran waayey ka sii socda hadalkaasi wuxuu dhacay iyadoo aan la isuna dhughayn ha yeeshee dhaguhu waa iska maqlayeen iyadoo dadkii horey shirka uga soo qayb galay sii dareerayeen wax hadal ah oo furanna ayan jirin baa haddana haddana waxaa dhacday in kadib markii odaygii oo abuurka tufayaa maqlay hadalkii wiilkii soo tuuray markaas ayuu intaha kaday oo dib u soo jallaacay wuxuu damcay inuu ulma tooba huusitay dabada u qabto ha yeeshee nin kalaa ka qabtay inankiibaa gabaday oo diyaar dagaal u noqday odaygii markuu arkay inayan si naba faa'iido u lahayn dirirta wuu isagoo qamuunyo bushimaha hoos ka cantuugsan ciil iyo carana la saqraansan iska sii luuday mar alla markuu tallaabo sii qaadaba dib ayuu soo jalleecayay markaasuu madaxa ruxruxayay inankii sidoo kale isagoo dhan iska dhigaya nin guulaystay dhanka kalena odayga kusii cagaajinaya si aan dib dambe la isugu sheegan ayuu hadba inta isneedsho dhaqdhaqaaq boolo xoorto ah muujinayay sidii caynkaa loo ahaa baa lagu kala libdhay waana sidii loo kala libdhay iyadoo issheegasho ismaqal isbaridin iyo isu soo hillow dambaba beeshay qaylo yeertaba qof bayan uga darini maryan baa inta mahdisay ka maashay qalalaasihii dhacay kadib markay ka baaqsatay inay mar kale ka bato sun iyo deebaaq marwo degtay oo waxdejisay noqotay waxay noqotay hooyatii ugu fiicnayd ubad kuwii ugu wacnaana way dhashay guri kii ugu wanaagsanaa bay wada dhiseen maryan iyo ninkeedii waagu waa isgurayaaye ilmahay dhaleen baa durbo dugsiyada u dareeray waxay noqdeen ardayda kuwa ugu aqoon iyo asluub fiicnaa wanaaggii ilmaha waxa u sabab ahaa wanaagga gurigay ku noolaayeen iyo waalidkood oo inta isjeclaa isxaq dhowri jiray oo daacadnimona u wada shaqayn jiray sidii qoyskaasi ha dhicin ha jabin ugu jiray ayaa ubadkoodiina maalintii dambe tacliimtoodii jaamacadeed wada dhammaysteen laba ka mid a oo wiil iyo gabara ayaa takhaatiir noqday iyagoo maalintii dambe isku cisbitaal kaga howl jira shaqadana maalintaas wada leh ayaa cisbitaalkii waxaa la keenay oday aad cuti u ah oo indhala aadna xanuun u hayo wiilkii ayaa odaygii daweeyey kadib markuu inta meel seexiyey howluhu cisbitaalka uga baahnaa u dhammeeyey buu wuxuu u ratibay adeegta u shaqaysa meeluhu u baahan yahayna u hagta odaygii baa aad ugu bogay inankii takhtarka ahaa galabtii dambe ayuu u sheekeeyey maandhe horta anigu waxaan hubaa inaanan noolaadeen haddaanan adiga ku heleen maxaa yeelay adiga hortaa anigu dhowr jeer ayaan cisbitaal galay weligayna ma helin takhtar sidaada oo kale ii tabantaabiya waxaan filayaa in waalidkaa kuu duceeyey anna ducaan kuugu darayaa waana mid hubaal ah in ducadaydu kacayso maxaa yeelay gablan baan ahay da'dan ayaan joogaa waan jirranahay oo aadba sidaad arkaysid waan kala dhantaalanahay oo lixda lixaad iima dhammaystirna inay ii dhammaadaanna sugi maayo waxaan sugaaba waa wad iyo hoyaatin aakhiro adigana cimri dheer iyo caafimaad baan eebba kaaga baryayaa anna ilaahay waxaan ka tuugayaa inuusanna cadaabin ileen calaf iyo cimri toona iima harine odaygii oo inankii cududda haysta sina u gariiraya ayaa hadalkaa yidhi inankiibaa inta catowgii odayga ka naxay wuxuu yidhi maye adeer waxba ha iscaloolxumayn murugadana ha isku beerine yaro isdeji maskaxdaadana nasi
waa tahay durbe aragnay oo maryan wiilal iyo gabdho jaamiciyiina ayay dhashay reer ballaadhan oo magac iyo maamuuslanah ilaahay wuu siiyey balse aynu eegno odaygaasi cusbitaalka jiifa cidda uu noqon doono haatan waa qaybtii heesaha iyo weliba suugaanta waxaana caawa marti iigu ah fanaanadda sahre axmed cabdilaahi sahre ilays oo ku sugan magaalada hargeysa sahre ilays kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington annagoo kaaga mahad celinayno wakhtigaaga qiimaha badan ee aadna soo siisay saare iidle walaal macaan aad baad u mahadsan tahay adiga iyo baadihiyaasha v o edaba aad baan idin salaamayaa anigu waxaan ku dhashay walaalo dalka ethoobiyan ku dhashay gaar ahaan magaalada jigjiga agagaarkeeda ayaan ku dhashay dalka etoobiyaad ku barbaartay oo aad ku soo hana qaaday islamarkaana aad fankaaga ka bilowday soo sidaa ma aad iyo aad ha jigjigaan ka bilaabay fankayga waan gartay sahra ee maxaa kugu dhaliyey ma faamiliga iyo qoyska ayaa dad ku jireen fanka ku jira ma waxaa jira asxaabtaadoo fanaaniina maxaa kugu dhaliyay fanka mise wax adiga jacaylaad fanka u qabto darteed baad waagaasi fanka u gashay sahrey wallaahi anigu faamigaygu wax fana ma ma ma kuma jiro wax fana ama adeer ama habareer ama eedo wax fan reerkayaga ah ma jiro markii anigu fanka bilaabana reerkayga ula yaabeenba waa taha Een, laakiin anigu anaa fanka jeclaa anaa heesaha jeclaa runtii oo aada u dhegeysan jiray waan gartaa weliba heesaha dhaqanka ciyaaraha dhaqanka reer miyiga ayaan ciyaari jiray anigu waa tahay Eh, saara markaa ma ma qaadi jirtay oo ma ku luuqeyn jirtay xafladaha aroosyadii waxaasi marka jiraan heesaha dhaqanka aada iyo aad kullayba dee iminka mudda laga joogaa laakiin markaan dee dhalinyarta ahaan yaraa heesaha dhaqanka ee reer miyiga ciyaaraan baan ayaa runtii aroosyada ka ka heesi jiray oon ka ciyaari jiray alla lehe markii dambe haddana waxaad jeclaatay heesahan muusiga loo tumayo fanaaniintu ku luuqeynayaan aada iyo aada jigjigaan imiday fankayga runtii ilaahi waa naxariistee yasin axmed digser waad garanaysaa ayaa kamid ahaa dadkii igu gacan qabtay Mhm.
cabdi kaamil cawaale rag badan oo jigjigo jooga ayaa aada igu gacan qabtay laakiin runtii ninka aadka igu sii gacan qabtay ee kamanka ii bilaabay markii aan fanka kusoo biiray yasin Ahaa.
axmed digser buu ahaa Eh, waxaan de runtii aan aada iyo aada u xusayaa carruurtiisii meel kastay kala joogaan adduunka waan xusayaa aad baan u salaamayaa waa tahay eedankiisaba yaasiin axmed digfeer allaha u naxariista ee waxaaba jirtayba hees bilowgii fankaaga aad wada qaadeen oo aad iyo aad maaragtay dadku u jecel yihiin bal hadda heestaas hore aynu ku yara nasanno innaga oo markaa ku soo noqon doona hanaqaadkaagii fanka aada iyo aad waa iyo sahra walaal
waatay sahre axmed cabdulaahi sahreylais heestaasi aad wada qaadayseen digfeer ee yaa hal abuuray oo erayadeeda lahaa ereyada waxaa iska lahaa walaalo cabdi kaamil cawaala ereyada iska lahaa isagana allaha u naxariisto isaga diseer baa lahaa Mhm.
Ah, dekan axmed diseer baa lahaa laxanka runtii taasoo keliya imu laxameyn heeso badan aan leehay buu ilaha Waa tahay.
laga dhigtoo badhaxaadka hees aan markaan fanka bilaabay aniga isagoon wada qaadin oo ruwaayad ku jirtay ayuu dee heeso badan buu ii laxamiyey sida heeskan eena bisha caawa kow oo kale waata bishaa bilatay ma bil rabadaan bay ahayd ma bil waxay ahayd caadiya ma bishay ahayd bishaa maxaad si gaara ugu xulateen bishu caawa waa kow wallaahi sahray waa runtaade rabadaan bay ahayd waa tahay
rabiyaar iyadoo adaa la sameeyey habeenkii waanu isugu nimid meel dabadna eeska markii la sameeyey bisha caawa kow ee waxaa sameeyey nin loohan jiray laa naxariistay makayte oo ree isaguna etoobiya ree jigjiga ahaa waaguwaan ahaa oo ciyaaraha dhaqanka ciyaari jiray ayaa heeska ii sameeyey runtii anaa ka codsaday heeska sikana waxaan kuu saaray dabadna loo bilatay rabadaan bay marka hore ayay ahayd marka waxaad rabadaan mar walba dee ma taagnaanaysa heeskiiyo sida kale aan uunid ah bishu caawa waa kow way bilatay oo oge waata markaa heesta eh, ballan baanan leeyahay Eh, waxaa ku jirta erayo kale oo ah naagaha bar baa jira marka beri la guursado bismilaysan waaye
markuu jiro igu beega lahaya markaa heestaasi waxay si gaara uga hadlaysa dumarka welibana gabdhaha dhallinyarada soo ma aad iyo aad aad iyo aad kolley dadku marta ma sahraayo dee qablaha qaar baa de si wanaagsan loo qabaa dumarka qaar baa nasiibku ka xumaada marka kolley cid walbay qusaynaysaa waa tahay marka adiguma dhalinyar baad ahayd xilligaa sahraay mise waad guursatay maya markaa waa guursaday waa tahay ee si fiican baan u gartay bal heestaasina iyadana aynu dhegaysanno
Yeah.
waan gartay sahra magaca elays halkuu kuugu baxay ma markii aad fanka kusoo shaacbaxday buu magacaasi kuu baxay mise ka hor baa lagu odhan jiray mise wuxuba la bilowdayba fankaaga bilowgiisii maya wallaahi horta dhalinyarda markaan fanka bilaabayaan iska ahaa kooxda aan markaa ka tirsanaana waxaa la odhan jiray ilays baan baa la odhan jiray marka waa sahra elays saasay ku baxday ha markaa riwaayadii iigu horreysay ayaa maxay ahayd ba ayaa la yidhi markaa meeshaasi soo taagay runtii dee dhalinyarna waan ahaa dabeedna dhalinyartii joogtay ee riwaayadda daawanaysay ayaa ii bixisay oo tiri wallahi inantir waaba ilaytay iyadaaba ilaytay ida saarili saasaa la iigu bixiyay waa tahay magacii wuu kuu hirgalay sahra ma waxaad ku bilowday hees ee keligaa aad qaadayso ma waxaad ku bilowday sida fanaaniinta qaar iminka lagu arko heese dad kale lahaayeen oo markaa aad mashrax isla soo istaagtay mise riwaayadaad ku bilowday qaabkii bal markii kuugu horreysay aad fanka u bilowday aniga runtii sankayga walaala riwaayad baan ku bilaabay riwaayadda waxaa la odhan jiray shankooda jacel ma kuu sheegaa cabdikaaawaalaa iska lahaa hees aanu digsoor wada qaadinaba lamba kow ii ahaa heeskan ha igu nicin hantilaana labaad bay ii ahayd dhigtooda dhaxaadka heeska loola jira saddexday ahayd anigu heesta aan leeyahay ayuunbaa fanka ku bilaabay heesa dad kale leeyihiin maan qaadinba waa tahay markaa sahra ee mar haddaad riwaayad ku bilowday ma hees unbaad ku lahayd heesaad ku lahayd riwaayadda mise majaajillo iyo qaybo kalena waad kaga qayb qaadanaysay maya wallaahi dugaag dhan oo geeraaraadaasaa loo akriyay saddex nin iyo baan lalahaa wax ma ka xasuusan tahay caawa sahraaye wallaahi dee horta mudday ahaydeen riwaayadda waxba kama xasuusta sahra sahraay aad baad u mahadsan tahay qaybta koowaad ee waraysigeenna caawa intaasi ayaynu ku hakinaynaa toddobaadka dambe ayaynu qayb kale oo xiiso badan isugu iman doonaa waxaanaynu dhegaystayaasha ku dhaafaynaa heestan alla ilaahe waan hantiyey haliyey ubad loo dhalo hum inta kale adaa raacin doona guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii caweyska washington caawa waa nagayntaa toddobaadka dambe intaanu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa ammaano allayo ismaqal dambe
waan gartay sahra ciidle nuur iyo barnaamijka caweyska washington aad bay u mahadsan tahay sahray iminkana maxaa wararkii ugu waaweynaa inagu soo kordhay waa tahay ismaaciilow aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xilki ka qaaday guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada dhexe cabdi jiinow calasow waxaana xilkaasi loo magacaabay cali cabdulaahi xuseen oo loo yaqaano cali guudlaawe lama ogotanayo wakhtigan sababaha ka dambeeya xilka qaadista guddoomiyihii hore ee gobolkaasi shabeellada dhexe wararka caalamkana haddii aan mid soo qabto saraakiisha maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyn xagga cirka ah oo lagu ganay gobolka islaamiyiintu ay ku xoogan yihiin koonfurta ciraaq inay burburisay laba baabuur oo ah kuwa hubka la saaro taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa waxa uu ku sheegay war qoraal ah maanta in duqeyntaasi la amray kadib markii ay ka war heleen in kooxaha islaamiyiin ay weerar ku ahaayeen dad rayida oo joogay deegaanka kowju oo ku yaala tuulada sinji ee dalkaasi ciraaq waxaa kaloo wararka kale ka mid ah ee caalamka goobjoogayaal iyo dadka deegaanka dalka bartamaha afrika ayaa waxa ay sheegeen in dad loo malaynayo inay yihiin mucaaradka muslimiinta ah ay dileen ugu yaraan afar iyo soddon qof isbuucii hore kadib markii weerar isdabajooga uu ka dhacay tuulooyin ku yaala dalkaasi goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen sabtida maanta in la rumaysan yahay in dadka weerarkaasi geystay loo malaynayo inay yihiin jabhadda saleka aad baad umahadsan tahay sahre cabdi axmed dhegaystayaal intaasna waxaanu kusoo afmeeraynaa idaacaddeenni caweysnimo tan iyo intaynu idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.